Deegaanka Raqaylo oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ku fatahay Webiga Shabeelle kaasoo baabi'iyay dalagyadii beeraha oo marayay xilligii goosashada. Guddoomiyaha deegaanka Raqaylo Cumar Guudle iyo qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka ayaa ka waramaya saameynta ay kala kulmeen fatahaadda.
masiibo ka dhacday tuulada raqayl cumar guudle oo ay ka baxday buq aad iyo aad u ballaaran afartan maytar ah oy ku dheeshi dakhliga ay ku dheeshi laba kun iyo saddex boqol hektar oo leh sisin leh leh diir bocor yaanyo galey lah ayaa ku dheeshi iyo batiiq
meesha waa ku cadilannahay xuquuqmo waa naga haysaay ilaaha mahad leh beer waa ku hantibeeleen meesha haduu ilaahay idin keeni meeshaan maanta ilaahan ku mahadhaynaaye Guddoomiyaha dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe Fartuun Aadan Xeefow, Guddoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar iyo Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan oo si wadajir ah u kormeeray deegaanka ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qaban doono fatahaaddan.
maanta waxaan soo booqanay tuulada raqayle oo fatahaad mee- webiga oo meel ka go'ay Een, dhibaatada ka jirta deegaankan dadkan tuulada ku nool oo beerihii iyo wixii ay ka go'een waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo buqda si uu dhaqsiyaha badana in lagu xiro haddana dhibaatadan maanta oo ku habsatay waxay u baahan tahay ee, ka hadal ma u baahnayn waxay u baahan tahay si dhab eh in loo howlgalo Ee, baaqan kaa sugaynaa oo cid kasta ee markaas ku hool leh aad gaarsiisid Een, ee, wax qabadaan sugaynaa hadduu al yidhaahdo sida hadda uu u sheegay ee, guddoomiyaha een, ee, ekhtiraadka uu sheegay waxa waaye ekhtiraad oo qiyaastii oo uu leeyahay maahine ektaraadka sidaas waa ka badyihiin dhulka baaxadda leh aan arkayni Ee, haddana waxay ku fiican tahay in, ee, in deg deg loogu xiro bacdamaa uu soo dhowaa magaciisii la taagan yahay wakhtigii guga iyo gargaar deg deg ee dadkan laga soo gaarsiiyo dadkii waxyeellada gaartay maanta waxaan soo gaarnay tuulada raqayle oo ay ka faqat- ka fakatay buq aad iyo aad maaragtay baaxaddeeda u weyn tahay buqdaasoo sida hadda annaga waxaan tagnay meesha ay ka fakatay laakiin dhulbeereedka ay ku baxday lama tigi karo laakiin sawirro laga keenay iyo wax badan oo maaragtay cadeymo nogala keenaan ugu filan Ee, dadka deegaan kale ay noo sheegeen maanta dadku ayagoo rajadooda aad iyo aad u wanaagsan tahay Een, kuna taamaayo inay maaragtay beerahooda wax fiicanoo nolosha ay maaragtay ku kaalmaystaan ka heli doono ilaahay laakiin wixii ilaahay ku calfa ayaa la cunaa ilaahay ayaana calfin in la cuno oo haddana ay maaragtay musiibadan ku dhacdo biyahan ay halakeeyaan dalagii dhammaayoo dadka ay ku tashaayeenoo maanta iyadoo abaarta iyo culeyska jira la ogyahay xilli soon lagu jiro Een, muddo badanna maaragtay ay xoogaa roobabku ay yaraayeen dadkii wixii dhi lahay maaragtay niida ku sabaayeen waxaa maaragtay asiibtay in musiibadan oo maaragtay ilaahay u qadaray Een, emergency-ga iyo howlahan oo kalento iyo hay-adda faw oo iyaduna ku shaqale maaragtay xagga webiga wax ka qabashadiisa waxaan ka rajaynaynaa inay maaragtay howsha emergency-ga taagan oo hadda maaragtay lagu jiro dadkan waa xilligii waxay joogaan ee dalag ee beeraha la beera lahaayo oo webi oo gugi ku ahay Een, maanta haddii hadda la xiro dadku waxay haystaan fursad fiican inay dalagooda ay beertaan marka waxaan rabnaa qaabkii loo xiri lahay inay maaragtay gacan naga siiyaan maamulka gobolka iyo kan istiidkan hadduu ilaahi yidhaahdo tale isugu laaban doonaa sidii loo xiri lahayaan hadduu ilaahi yidhaahdo go-aankeeda la gaari doonaa